bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa xildhibaan maxamed cabdi bare xildhibaan golaha deegaanka degmada gaalkacyo waxaana laga laga dhegeysan doonaa insha allahu tacaala marka codka la gelinayo codkana waxa weeyaan ma baryano codka waxa weeyaan waa qodobo dastuuriya wax la tukaaya marna waxa weeyaan waa dhaliil marna waa dastuuri marka anagu codka hal xildhibaan oo anaga meel kale marin karaa inuu jiro ma aaminsanin taas waa taas midda labaadaan raba inaan ka hadlo waxa weeyaan wasaaradda arrimaha gudaha bishii november waa wada ballanay ee madaxweynaha iyo kulli anagu isla joogna wasiirku wuxuu yidhi saddex bilood hal la siiyo annaga waa idinku soo noqnoqonaya waxna waa idinla ogaanaya dib dambena nooguma soo noqon wasiir waxaan ku leeyahay sidaasi wada shaqayn maahan waagiina adiga xildhibaanada iyo degmada gaalkacyo shacabka gaalkacyo lugaha qabtay ogow shacabka gaalkacyo wiilashoodii iyo qalabkoodii tukaraqni yaalaan oo ay difaacayaan adigana aad gaalkacyo lugaha qabtay adna intaasoo ku leenahay macquul ma aan noqonayso marnaba in degmada gaalkacyo insaan ku daawanno macquul noqon mayso inaan maaragtay sidaan aan raalli ka ahaano hadda ka hor waxaad keenteen sidaan oo kale idinkoo ka hadlaya baad midiyaha timaadeen oo aad ka hadlayseen inaad dhalisan tihiin duqa iyo sida ay shaqadu u socoto wakti saddex bilood ka hor bay ahayd baan filaya ilaa iyo waktigaas soo laisma oran karo waxyaabaha idin aamusiyay idinka laftirkiinu waxaad ka mid tihiin caqabadaha jira maadaama aad maalintaas dood keenteen walaale horta waxaan ka hadlaynaa marna waa dhaliil oo shaksi wax yar oo aysan dadkooda arkaynin buu dhaliilaya marna waa wax ballaaran wey haatan waxaad og tahay saddex jirka shan jirka labaatan jirka iyo boqol jirka gaalkacyo waxay ka midaysan yihiin gaalkacyo inay hoos
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد أنا الأول والسلام يا دمان ميديا إيو شعب كره القاية شعب كره بدلان إيو شعب كسوما مر بتشون مقعي هو حلي بان ويس أحمد سلاد وشوغا مقعي القاية ما أنتي إن واحد صوب بخارنا حفيز كدلجر مقعي القاية أنا قو أه حلي بانو كورم أه أو إيدين وضع eedeyntaasan u jeedinayno duqa degmada gaalkacyo sida uu magaranaysaa u ragaadshay shaqadiisana magaranaysaa meelka dhac uu magaranaysaa ugu sameeyey golihii laftirkoodii kalsooni darraa ku kala dhacday laakiin degmadii waa loo jeedaa shacabka magaalada degan bay ka wada mid yihiin oo ku dhashay oo wax ku bartay marka waxaan odhan lahaa waxba yaan horta idaacadda mar walba hadalkeenu inuu sii baaho aan magaranaysa wax sii gudbino muhiimaddu maaha mooshinkan waa dhab ma ahan mid cuno lagu raadinayo mid magaranaysaa cid weji looga raadinayo iyo mid magaranaysaa laisku faaninayo waa mooshin loogu talagalay in degmadan isbedel lagu sameeyo maxaa yeelay qodobada aan tiigsanayno waxay yihiin moshinku gurigu wuxuu ka asaasmaa waa asaaska hoose golaha deegaankana wuxuu ka asaasmaa waa xeroosaad xeroosaadkooda iloo lambar sabankiiba waa la khiyaamay waana lagu tuntay waxaanu miisaanada gelin oo aan magaranaysaa aanu u baas marinay duqa degmada awoodaa usiinayna wuxuu uga faaistay qaad aan ma garanaysa hadda halkaa lagu soo goobi karin wuxuu ku ciyaaray duqa degmada hadda jira kalfadhiyadii inuu qaban waayo waad garanaysaan kalfadhigii koowaad oo agas koylatankeeda noo furmay hal sano iyo xoogaa buu jiitamayey kii labaad lama furin kii saddexaadna lama furin kii afaraad baa la rabay hadda in la furo oo kuwii hore la baasmareeyey kii afaraadna qaab musuq maasuqaa loogu ciyaaray marka anu waxaan odhan lahaa anoon hadalkayga cidna ku faragodayn degmadii way baaba'day bilaahi calaykum mashaariicdii degmadu ay lahayd qaab siyaasadaysan baa looga faa'idaystay waa mahadsan tahay waxa hadda waxaad dhaliilaysaan oo aad eedaynta u jeedinaysaan ama aada mooshinta mooshinka ka keenteen waxa weeye duqa degmada ma jirtaa qodobo aad leedihiin qodobkaas iyo qodobkaas buu ku xadgudbay guddoomiyuhu
runtii horta haddaan qodobku idhaahdo waxay noqonaysaa in aan maqaal dheer soo diyaariyo inta qodob uu xeroosaad leeyahay iyo inta low lamber seven uu leeyahay markaan idhaahdo qodobka sagaaliyo tobanaad farqadiisa koowaad iyo qodobka boqol iyo labaatan iyo toddobaad farqadiisa low lamber sevenka waxay noogu qeexaysaa lix iyo labaatan wuu ku tuntay intaba maxay ka kala hadlayaan marka labada qodob waxay ka kala hadlayaan in golaha deegaanka uu awood u leeyahay duquna awood u leeyahay buuxda inuu kalfadhiga u soo fariisiyo golaha deegaanka maxaa yeelay kalfadhiga markii la qabanayo looma qabto kalfadhi baan rabnaaye ha naloo qabto inaan iska sheekayno miisaaniyad buu leeyahy miisaaniyadda markaa akoonkeenna hadduu ku jiro wax kalfadhi lagu qaban karo miisaaniyaddaa loo fiiriyaa xilligeedana uu taagan yahay waa la qabtaa waa hagaag gaalkacyo idinkaa la idin doortay oo waxaad ahaydeen soddon iyo kow xildhibaan ee waktigii aad matelayseen ee bulshada gaalkacyo marka laga tago ee mooshinka aad keenteen oo aad hadda wadaan m- m- ma ahane ma lihidin miyaa idinku ee, awood kale oo aad ee, wax kaga bedeli kartaan een waan leenaha walaale macan allah ku sharfo een awoodahuba waa kuwan kaala hadlayo ah een golahu uma qabsadaan kalfadhiga inay gurno ku qaataan ama magaranaysa ku sheekeeyaan waa isla xisaabtan golaha meel mariya mana aanan loo keenin dhowaan ee, duqa degmada waxa uu ka hadlay ee, wakhti uu ka hadlayay ammaanka iyo magaaladu sida u hagaagtay iyo waxyaabaha iska bedelay oo uu ka dhawaajiyey haddana ee, in uu ee, saddex bilood gudahood uu dadka ee, dega ee, magaalada gaalkacyo uu ku samayn doono hubka dhigis so idinku ee, lama dhihi karo ee, caqabad baad ku noqonaysaan ee, dadaalka uu guddoomiyuhu ka dhawaajiyo uu wado Een, bismillaah annagu maya caqabad kuma noqonayno shacabkeenna reer galkacyood annagu mar walba inaanu badbaadino ilaah baa badbaadada iskale aanu ma garanaysaa wax walba ay waajib u leeyihiin aanu la qaadano baan diyaar una doorka hadda uu aadayo waa offer crowd waxaan leenahay offer wuxuu limit buu gaaray limitkiisi wuuba ka baxay xeradii aan Eh, waa hagaag Eh, dadka soomaaliyeed khaasatanna reer puntland markii ay maqlaan eh, mooshin waxaa dhegahooda kasoo dhacaya ama- ama xildhibaanadu sida lagu bartay ay raadinayaan eh, lacago iyo waxyaabo iyo laaluush iyo in wax la siiyo M- maxaad taas uga jawaabaysaa waxaan uga jawaabaynaa horta soomaaliya waan dareemaynaa waxay ku dhaqanto waa marka waxaan odhan lahaa annago xildhibaanaana heer degmo rag dhalinyaro shabaab mutacaafi aana ilaahay hortiis iyo habeen aakhiro waxaan qiraynaa maanta mooshinkeenu inuusan wax abqadaadsasho
magacaygu waa ibraahim jibriil ciise xaabsey xildhibaan golaha deegaanka degmada gaalkacyo waxaan aad iyo aad uga ugu faraxsanahay inaan xafiiska maanta dalji soo booqanno weliba sida hadda u nimid si ka wanaagsan si kaloo ka- tiro badan inaan ugu nimaanana waan rajaynaynaa fursado badan umaana helin ee, dadkan aqoon-yahanada ah oo dhallinyarada ah oo maanta wax bartay oo miidii magaalada ah inay sidii la rabay ay wax u qabtaan uma suurtoobin caqabado badan oo amni darada ka mid ah sidaas ay tahay duqii degmada wuxuu ku tagrifalay awooddii golaha deegaanka kala fadhiyadii buu qaban waayay mashaariicdii degmada oo la rabay een, la xisaabtanka ahayd isagoo qalinkii iyo warqadii haysta shaabadii haysta inuu gurigiisa wax walba ku dhameeyo haddii lala hadlana la yidhaahdo guddoomiye mashruucii noocaas ahaa xaggee ku dambeeyey xildhibaan baa ku ataaj garaysan sababta arrintaasi u socon weyda maxay tahay xildhibaanadii inuu taleefanka qaban waayo joogtadahayd shirab ka qayb gelayo xildhibaanadii joogtada ahayd amni baan leenahay xildhibaan howlaha guud baan leenahay xildhibaan arrimaha bulshada baan leenahay xildhibaan waxaanu leenahay ii sheeg een, degmadan burbur badan bay soo martay bal xataa laamiyadan maanta hadda ee, la marinayo waa mashaariic degmada ay ansixisay xildhibaanadii hore ansixiyay laakiin xildhibaanadan kale ay jaanis u heleen inay maanta ayuu ka faa'iidaystaan magacooda uga faa'iidaystaan waxaasoo dhan baanu xirinaynay Een, waa noo suurtoobi waayeen een, inaanu ninkaasi duqash ah inaanu maaragtay sharci ku wada shaqayno waa noo suurtoobi weyn degmadu waa cidla wax ka shaqeeya ma jiraan xogeeya ma shaqeeyo guddoomiye ku-xigeen ma shaqeeyo golo shaqeeya ma jiraan xamar baa hadda ka yimi weliba toban xildhibaano hadda waa ku fadhinaa mooshinkan guddoomiyihii gobolka waa isragnay waxaa nasiib darra wasiir ku-xigeenkii arrimaha gudaha shirkiisa maanta waa joogay markuu ka hadlayay wuxuu yidhi gaalkacya waa amni gaalkacyada maxasta lagu laynayo naagaha iyo carruurta lagu laynayo oo dadka lagu laynayo saakin ninka yidhi waa amni oo weliba een, wadooyinkeedii wax walba burbursan yahay waa amni ninka yidhi waa ayaan darre aad u weyn weye